أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaatan iyo toddobaad ee suuratulwaaqica ka mid ah suuradda awalkeeda waxay kusoo bilaabatay dadkii oo loo qeybiyey saddex sinfe qayb asaabiqu asaabiquuna asaabiquun kuwii oo alla uu soo yiri waaye saabiqiinta kuwa casharkeennii xalay ayaan kusoo dhaafnay oy ku saabsanyaan kaga soo hadalnay halkan marka waxaa la tilmaamayaa asxaabuulyamiin wixii ay helayeen dabadeedna asxaabu shimaal ayaa lagu xijinayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa asxaabuulyamiini midigta dadkeeda maa maxay baa asxaabu lyamiini midigta dadkeedu ay ahaadeen fii sidirin geed gob ah dhexdiisa yay ahaanayaan ama ayay ahaanayaan sidriga oo makhduudin la qodax bixiyey oo qodaxdii laga saaro laga bixiyey wa talxin iyo geed har badan manduudin kaas oo layskorkor saaray oo mirihiisu uu iskorkor saaran yahay wadillin iyo hoos dhexdii ayay ahaanayaan hooska oo mamduudin la taagay oo la fidiyey oo aan go-aynin iyo wamaa-in biyo biyaha oo maskuubin la shubay iyo wafaakihatin faakiha kahiiratin aada u fara badan dhexdeed ayay ahaanayaan faakihada oo laa maqduucatin tu la goynayoo la jaraya aan ahayn walaa mamnuucatin mid la celinayana aan ahayn oo laga reebayo gaaritaankeeda iyo wa furushin firaashyo dhexdooda ayay ahaanayaan firaashyada oo marfuucatin la kor yeelay innaa annaga ayaa ansha-naa ahaysiinay hunna haweenkaas annaga ayaa ahaysiinay oo abuurnay amaamudnay inshaa-an ahaysiin ayaan ahaysiinay fajacalnaa waxaanu ka yeelnay hunna iyaga abkaaran baanu ka dhignay kuwa bikaarooyin ah curuban oo nimankooda isjeclaysiiyo atraaban oo isku da ah ayaanu ka yeelnay liasxaabiilyamiini bay u sugnaadeen asxaabuulyamiin hum iyagu asxaabuulyamiinka hullatun koox waaye jamaaco kooxda oo min alawaliina dadkii hore ka mid ah iyo wa hullatun koox oo min alaakhiriina kuwii dambe ka mid ah ayb asxaabuulyamiin marka waxyaabihii ay helayeen baa halkan marka lagu tilmaamayaa marka allah wuxuu yidhi wa asxaabuulyamiini midigta asxaabteeda dadka kitaabkooda midigta ka qaadanayo maa maxaybaa asxaabuulyamiini midigta kuwa kitaabkooda ka qaadanaya ay yihiin siiqadanna waa soo marnayoo waa maadu istifaamiyo waaye macna tacajub baana loo jeedaa aada baa shanigooda loola yaabayaa oo macnaha waxay tahay shaniga asxaabuulyamiin arrin laga jeesan kara ma ahane waa arrin la fiiriyo maadaama ay cajab leedahay oo rabbiba uu leeyahay wa asxaabu ulyamiini maa asxaabu ulyamiin sidaa uu marka la yaab oo uga dhigay arrintaasi mar marka arrin uu qofku ka dhoohanaan karo ama uu iska iloobi karo ama uunan daryeel gaara aan arrin yacni aan la siinin ma aha fii sidrin ayay ahaanayaan sidrigu asalka waa geedka gobka ah ee geed geedka gobka ah laakiin magaca unbay iska leeyihiin maahane kan jannada dabcan waa ka bedelan yihiin ayb fii sidrin geed gob ah dhexdii ayay ahaanayaan yacnii jannadii baa marka geed gob ah ayay uga dhex sugan yihiin oy ku jiraan sidriga oo maqduudin la qodax bixiyey alkhadu asalku waxaa weeyaan alqacu waa jaridda macnuhuna wuxuu noqonayaa ay qad qudica shawkuhu qodaxdiisii baa la gooyey oo la jaray shay kasta oo aada jarto kullu radbin qadabtahu shay walboo qoyanood jebiso faqad khadadtahu waad bixisay ama waa jebisay ayb marka haddaad tiraa khadad khadadtu shajara waa geedkii baan gooyey waa idaa qadacta shawkahu markaad qodaxdiisa jarto isagii marka muxuu noqonayaa qodaxda laga jaray fa huwa khadiidun makhduudun khadiidun marka lagu keeno waa faciil amhiladaas marka waa wasniga marka ismiga mafcuul waa ku yimaadaa wamaqduudunna waa ku imaadaayo waa mafcuul zinati faciil iyo zinatu mafcuul ayuu ku imaanayaa abu bakr bnu abi daawuud wuxuu wariyey iyo طabaraani fi lmucjam اlkabiir can cutbata bni cubaydin الsulamiy waxa uu yihi kuntu jaalisan maca rasuuli اllahi sal ly slam nabigan la fadhiyey fajaءa acraabiyun nin reebaadiyaa yimid faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuul allow asmacuka tadkuru fi ljannati shajaratan waxaan ku maqlayaa inaad jannada dhexdeeda ku sheegaysid geed laa aclamu aanan ogeyn shajaratan geed akhara shawkan minhaa jannadii baad waxaad ku sheegtay geed aanan ogeyn geed ka qodax badanba markaa buu nabigu sal ly slam uu yihi in allaha jacala makaana kuli shawkatin minha hamaratan geedkaa aada sheegaysid ilaahay meel walba ou qodax ku leeyahay wuxuu ku bedelay ou rabbi ka yeelay miro ayuu geliyey qodaxdiina waa laga saaray meel walboo qodax uga taallay kaa taqaanaan idinka jannada marka uu dhex yaallo isagoo miro ay saa uga buuxaan buu dhex yaallaa ayib xadiidkanna xadiid saxiixa weeyaan marka xadiidkan baa laba macno ayuu shamlinaa marka oo aayadda lagu macnayn karo macno waa midkaas aan marnay oo ah qodaxdii in laga jaray fii sidrin geed gob ah dhexdii ayay ku sugan yihiin kaas oo maqduudin la qodax bixiyey oo qodaxdii laga laga gooyey macno labaad waxaa lagu macneeyey bacdi ahli tafsiir ay ku macneynayaan maqduudin ay muuqarun muuqarin shay la cusleeyey xagga culayska oo waxaa la yidhaahdaa khadada algusna idaa hanaahu laantii ayuu markaa uu cusleeyey laantii ayuu laabay marku laanta geedka uu soo laabo qofka ayaa la yidhaha khadada algusna laantii buu soo laabay laantu marka maxay la laa marka ay laan soo laabanayso oo ay markaa yacnii ay laab laab ay laabmayso waxay ku laabmaysaa culays koray waay macnuhu marka waxay tahay xadiidkan sida uu tilmaamayo marka meel walboo qodax ay uga taallay miro lagu raro ee laantii waa soo laabmaysaa sow maaha marka ilaa mirihii baa culays ka dhigaya o cusleynaye fii sidrin geed gob ah dhexdii bay ahaanayaan kaas oo maqduudin yacnii la cusleeyey sida loo cusleeyana waxay tahay mirihii baa ku badan markaasuu isaga dhan soo foorarsaday laantu ay soo foorarsanaysaa oo ay soo laadlaadsanaysaa macno labaad waayo marka xadiidkan marka labadan macnoba waa ku waa waa daliil buu u noqon karaa macnaha saddexaad qaar baa waxay yidhaahdeen macnuhu waxay leeyihiin maqduudin la celiyey oo gacantiibaa marka waxaa laga celiyey bay leeyihiin qodax inay gaarto laakiin tafsiir bilaazima la yidhaha ka hadda maqduud ereyga macnihiisu saas ma aha yani fii sidrin geed goba dhexdiisay ku sugan yihiin maqduudin oo gacanta qodaxda yacni aynan gaaraynin gacanta aan qodaxda gaarsiineynin marka macnahaasi hadda waa iska macno laasim ahoo marka la qodax bixiyo dabcan gacantu qodax maba gaaraysa markaas ilaa wixii qodax ahaa waaba laga bixiyey marka kaasoo kale tafsiir bilaazima la yidhaahdaa ee tafsiir bilmacnaa hadda ma aha ama lafdiga iyadoo la fiirinayo wa dalxin dalxiga marka akharu lmufasiriin waxay yidhaahdaan huwa shajarat lmows yacni mo geedka mooska ayaa dalxi la yihaha bay dhaheen waaxidatuhaa dalxatun akharu lmufasiriin halkaasay marayaan xasanulbasris isaga waxa uu yidhi laysa huwa bilmowsi mowska ma aha walaakinahu shajarun waa geed lahu dilun baaridun dayibun waa geed hoos macaan qabow badan leh ayb marka sidaasuu ku macneeyey marka waa geed har badan waay oo harkiisa ama hooskiisa uu aada u weyn yahay ayb ama waxaa weeyaan shajarat lmows mooski in laga wado ayb iyo wadalxin geedkaa yacni mooska ama wadalxin geed har badan har macaan oo qabow leh kaas oo manduudin laysku yacni mirihiisa layskor saaray oo layskor kor saaray miraha intuu ka batay mirihiisu iskor kor saaran yihiin ayb wadillin hoos dhexdii bay ahaanayaan hooska oo mamduudin la taagay waa hoos iska jooga oo qorax nasakhaysaa aynan jirin waayo hooska qoraxdaa nasakda soo maaha alam tara ilaa rabbika kayfa madda dilla walow shaaa lajacalahu saakinan huma jacalna shamsa calayhi daliilan ayb qoraxdii hoos qoraxaa tusayso marka geedkan hoos kale qoraxna male qorax intay ku timaado hooskii tirtiraysana male waay macnaha wadilli mamduud oo hoos un iska taagan suuratu racdina waa kusoo marnayo wakuluhaa daa'imun wadiluhaa tilka cuqba aladiina ataqow wacuqba alkaafiriina annaar hooskiisu waa daa'im cuntadu waa joogto nebiguna wuxuu yidhi geedka duubaa la yidhaahdo raakibku wuxuu soconayaa boqol sano midka saaran faraska orodka badan laa yaqdacuhaa ma goynayo weli hooskii unbuu isaga dhex socdaa iyo wamaa-in biyo dhexdooda ayay ahaanayaan biyaha oo maskuubin la shubay biyo la shubay oo ila iyo laga soo shubay iyo oo markaa yacni fii gayri ukhduudin dayb godad iyo meele ay raacayaan iyo waxaa iyagoon qabinoo korka un looga soo shubayo ama loo shubayo wa faakihatin wa fii faakihatin faakiha dhexdeeday ahaanayaan faakihada oo kahiiratin aada u fara badan faakihada oo laa maqduucatin tu la gooynaya aan ahayn mid la gooynaya ma aha oo yacni goyntu waxay ku imaan kartaa ay laa tanqadicu ma go-eysa waa iyada oo haddaad go- yacnii macnuhu waqtiyo kuma eka oo qudaartan adduunyada taallo mar waxaa socdo xilli qudaar nooc nooc qudaarta ka mida suuqa kusoo badanayo beerihii ay keenayaan nooc mar kalena marka nooc baa yacni waa go-aysaa mid kale haddana imaanayo mararka qaar qudaartoo dhan baaba iska yaraanayso iyo fawaakihda marka faakihadan jannada xilli iyada kuma go-do way waayo de xilli abaareedna jannada abaarna ma taallo waqtiyada wax markaa ay mancinayaanna ma taallo ayb ay laa maqduucatin bilasmaani waqti kuma go-do ayb walaa mamnuucatin mid la manciyo la diidana ma aha mid la diida marka ma aha laba macnaa iyadana ku jirta in la yidhaha walaa mamnuucatin bilahmaan mid lacag keen lagu dhahayo haddii kale lagu siin maayo ma aha ila shaygu hadduu lacag joogo waa lagu diiday camal ilaa aada lacagtaa keenta maaha saas ma ahan marka kuwan jannada macnaha kalena walaa mamnuucatin in laga wado soo qabsashadeeda wax layska layska celiyaa ma aha wa furushin firaashyaalo wa fii furushin firaashyaalo ama goglo dhexdooday ahaanayaan marfuucatin oo la kor yeelay furushtan laba macnaa ku jiro in gogolba laga wado sariiro macnaha labaadna waxa uu yahay wa furushin in loo jeedo haween ayb marfuucatin la kor yeelay ayaa ku sugan carabtuna marka firaash haweenku way u isticmaalaan libaas iyo firaash bimacna nisaa waa ka wadaan ayb luqadda carabiga marka haddii wafurushin la yiraahdana macnuhu marka wuxuu noqonayaa firaashyaal haddii la dhaho firaashyaalka oo marfuucatin la kor yeelay inaa ansha'naahunna marka damiirkaa xaggee u laabanaa marka damiirkaani marka waxaa loo celin karaa shay madkuur ahoo lasoo xusay haddii wafurushin aan ku fasirno haween macnuhu marka wuxuu noqonayaa inaa anagu ansha'naa waan amaamudnay oo waan bilownay abuuritaankooda hunna haweenkaas hunnadii marka furushinaan u celinay furushinna waxaan ka macnaynay haween in laga wado ayb haddii la yiraahdo maya ee marka wafurushinta firaash un ha lagu wado inaa ansha'naahunna damiirkaa marka wuxuu u noqonayaa ilaa gayri madkuurin wax aan lasoo shee waxaan lasoo sheegin ayaa loo celinayaa laakiin siyaaqa laga gartay waayo haddii mar gogol iyo sariir iyo la sheegay haweenku marka waa laga fahmi karaa meeshaas waayo firaash marka la tilmaamo haweenkii marka mankuuxaadka iyo firaash iyo gogol unbaa marka yacni ninku haweentiisu iyo ama haweentu ninkeeda iyo firaash iyo gogol unbay wada joogaan mar haddii firaash sareeya la sheegay haweenna waa ku guda jiraan oo min baabi xataa tawaarat bilxijaab oo kale ayib macna sidaas waaye macno labaad haddana waxa uu yahay inaa ansha'naahunadaa laga bixina kuwan marka la ahaysiiyey waanu ahaysiinay inshaa-an ahaysiin ayaan ahaysiinay oo innagaa abuurnay abuuritaankan marka muxuu yahay isagana laba macnaa ku jiro bacdi tafayani bacdi lmufasiriin waxay leeyihiin waa haweenkii adduunyada joogay ee ahlu jannaha noqday ee adduunyada ku gaboobay ee cajaa-is noqday ee markaa yacni wax sidaa u fiirinaya aynan jirin markay adduunyada joogeen ay aada ugu gaboobeen jannada markay galaan innagaa ahaysiinayno inshaa-an ahaysiin fajacalnaahunna waxaan ka yeelnay abkaaran bikaarooyinaan ka dhignay marka nacam macna sidaas waa nacam haddii marka macnahaas laga macneeyo inshaa-u marka wuxuu noqonayaa bimacnaa marka annaga abuurnay unbuu iska noqonaya inaa anagu ansha-naa waan abuurnay hunna haweenkaa cajaa-istaan abuurnay inshaa-an abuuritaan baan abuurnay fajacalnaahunna waxaanu ka yeelnay abkaaran kuwa bikaarooyin ah macnaha labaadna waxa uu yahay inaa ansha-naahunna haweenkaa in la yidhaha xurulciin waayo bani aadamba ma aha wax bani aadam dhalay maba aadam ou dhalay laga hadli maayee waa kuwo ilaahay ou jannada ku abuuray inaa annagaa ansha-naahunna amaamudnay waay markaas annagaa bilownay oo wax ka horeeyey iyo abuur hore uga horeeyey iyo ma jirin inshaa-an bilaabid baan bilownay marka al-inshaa marka macnihiisa caadiga uu markaa ku taagan yahay haddaan sidaa u macnayno oon xurulciin ka dhigno ayb waayo inshaagu waa bilow waa bilaabitaan marka bilaabitaan marka la yiraahdo awalba ma jirin waayo ilaahay unbaa marka jannadaa ku beeray kana bilaabay jannadaa xaggeeda ayb labadaas macnaa meeshaa haweenkaana ku jiro laba macno oo uun is waxaa weeyaan aan isdiidaynin oo xuurulciintuna waa abkaaran curuban atraaban waa ku sifaysan yihiin kuwan yacni haweenkan dunida jooga oo iyaguna ilaahay ka cabsaday oo jannada gala iyaguna sidaasi la eg baa marka yacni ilaahay sidaan uga soo dhigayaa ou dhallinyaraynayaa ou markaa kuwo abkaar ah uu ka dhigayaa fajacalnaa waxaanu ka yeelnay hunna iyagu abkaaran kuwo bikaarooyin ayaanu ka dhignay oo markaa yacnii daa-im bayna ku ahaanayaan sidaas abkaaran bimacnaa ayaanu ka yeelnay waxay tahay daa-im yacni bikaaradoodu waa miday daa-im tahay joogto tahay ayb oo wax marka sida adduunyada oo kale ma ahno mar hadday bikaaradu zuusho haddana aynan soo noqonaynin ayb sidaas oo kale ma aha ayb oo iyagu marka abkaaran yaanu ka dhignay bikaarooyin sidaasayna weligoodba ahaanayaan markuu jimaacayo waa bikro ayb haddana mar labaad markuu ku noqonayo bikraa ilaahay ka dhigaya ayb curuban ayaanu ka yeelnay kuwa nimankooda isjeclaysiiyo curuban marka jamcu caruubin weeyaan caruubna waxaa weeyaan haweentu marka ay ninkeeda isjeclaysiiso oo ay u muujiso jacayl iyo inay jeceshahay ay u muujiso oo isaguna markaa uu aada ugu farxo mutaxabibaatun ilaa aswaajihina nimankooday isjeclaysiiyaan afcaal markaa yacnii ay ku jeclaadaan akhlaaq ay ku jeclaadaan ayay la imaanayaan markaas macna ayb iyo hadalla sidaas oo kale atraaban kuwo isku da-a ayaanu ka dhignay oo da-doodu ay isku da- tahay ayaanu ka yeelnay liasxaabi اlyamiini kuwaa waxay usugnaadeen haweenkaasi liasxaabi اlyamiini bay usugnaadeen midigta asxaabteeda asxaabulyamiin baa iska leh ama macnaha in la yiraahdo ansha-naahunna waan abuurnay liasxaabi اlyamiini baan u abuurnay haweenka asxaabulyamiin baan u abuurnay oon u sameynay hullatun hum iyagu hullatun weeyaan asxaabulyamiinku guuto ama jamaaco ama dad yacnii badan weeyaan min kuwaas oo min alawaliina kuwii hore ka mid a dadkii hore iyo wa hullatun koox min alaakhiriina kuwa dambe ka mid ah markaa hulla iyo hulla halkan la yiri awaliin iyo aakhiriinna casharkii xalay baan ku sheegnay awaliinta in laga wado min ladun aadam ilaa nebigeenna aakhiriintana in laga wado ummatu muxamed ama in ummaddan nebi moxamed kuwoodii hore iyo kuwoodii dambe laga kala hadlayo labadaba marka waa la yidhi wa asxaabu shimaali maa asxaabu shimaal wa asxaabu shimaali bidixda dadkeeda kuwa kitaabkooda bidixda laga siinayo maa maxaybaa asxaabu shimaali asxaabu shimaal ay ahaadeen kuwa kitaabkooda bidixda laga siinayo maxay ahaadeen layaab arrin la moogaan kara marka ma ahan waay oo dadkan asxaabu shimaal ma-aalkooda iyo meesha ay ku dambeynayaan waxa ay noqon doonto arrin qof uu hilmaami kara ma aha waa arrin qof walbaa inuu dhageysto fiiriyo markaana uu iska ilaaliyo inta ayba adduunyada uu joogo ay naf ku jirto haddaad dhimato kabacdi asxaabu shimaalna aada noqoto waa kuu dhammaatay haddii marka inta aada nooshahay baa wacdigan uu ku anfaca marka asxaabulyamiin acmaashoodiina inaad la timaado asxaabu shimaalna aa ka fogaatid fii samuumin bay ahaanayaan hanfi dhexdeeda ayay ku sugnaanayaan ay ahaanayaan iyo waxamiimin biyo aada u kulul iyo wadillin hoos dhexdii ayay ahaanayaan hooska oo min yaxmuumin qiiq ah hoos marka qiiq hoos sameeyey dhexdii bay ahaanayaan ayb hooska oo laa baaridin ku qabow aan ahayn walaa kariimin mid wanaagsanna aan ahayn innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen mutrafiina kuwii loo nicmeeyo oo nicmaysan qabla daalika kaagaas ka hor inta aynan gelin cadaabkaa ka hor kuwa loo nicmeeyey oo nicmadii ku qooqay bay ahaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen yusiruuna inay daa'imayeen cala alxinfi dembigii dembigii day alcadiimi aadka u weynaa waa shirkigay daa'imi jireen wa kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna inay dhahayaan a idaa haddii midnaa aan dhimanno wa kunnaa aan ahaano turaaban ciid iyo wacidaaman lafa aan ahaano a inaa anagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinaya miyaan nahay awa aabaa-unaa awa yubcathu ma lasoo bixinaya aabaa-unaa aabbayaalkeen alwaluuna ee horeeyeyna ma lasoo bixinayaa waa yaabi qul dheh nabi moxamedow ina alawaliina kuwii hore iyo walaakhiriina kuwa dambeba lamajmuucuuna kuwii la ururinayo waaye lasoo ururinayo ilaa miiqaati yowmin maalin ballankeed intii ka ah loosoo ururinayo maalinka oo macluumin la yaqaano asxaabu shimaal marka waxaa la yihi fii samuumin bay ku sugan yihiin samuum marka waa hanfida waa dabaysha qallalan oo kuleylka wadata w adduunyada marka la joogo dabayshu markay nohda ay tahay oo ay wejiga diirayso oo ay yacnii kulaylkeedu uu kusoo gelayo adiga dhan qofku xataa ma neefsa karo haddii uu isku dayo inuu sanka neefsaa uga qaato waxa uu neefsanayo dabayshaas kulul wa marka dabayshan adduunyadoo layskaga noolaan karo haba lagu dhibtoodee yaa sidaa ah oo lagu dhibtoonayaad arkaysaa oo dadka qaar yacnii naftaba uga baxayso midda aakhira marka jahanamo kuleylkeeda ninkii nasiib yacni u yeeshay ka waran waxaasi marka waa nasiib aada u fool xun oo aada u xun wayaan ilaahan ka magan galnay ayb fii samuumin hanfi dhexdeed ayay ku sugnaanayaan iyo waxamiimin biyo aada u kulul iyo wadillin hoos hooska oo min yaxmuumin madow aaqiiq madowgiisu daran yahay ka ahaaday xaggiisa yaxmuum waxaa loo isticmaalaa madowga inuu daran yahay marka la tilmaamayay waxay yidhaahdaan aswadu yaxmuumun sida aan suuratu faatirna ugu soo marnay waqaraabiibu suud hada aswadu hirbiibun ayaa la leeyahay hada aswadu waa madow yahay hirbiibun madowgiisuna waa daran yahay waa dugul ama uul qof walba sidau dhahon kanna marka macnahaas oo kale uu leeyahayo aswadu yaxmuumun waa madow aada u daran marka qiiq madowgiisu ou aada u daran yahay ayaa hooskoodu ou noqonayaa kaasi marka hoos wax taraaya miya maya haddii inta qiiq la shido qiiqu ou dabayl ou sameeyo daruur ou sameeyo dabcan dhulkii waxaad moodaa hoos inuu jiro laakiin hoos wax laga faa-iidaya maahan kaas saa darteed marka waxaa lagu daray laa baaridin walaa kariimin hoos waxaa lagu yaqaanaa qabow ayaa loo soo aadaa iyo in markaa yacni wanaagga uu yacni waxa uu leeyahay oo nafci ah la helo marka midkani qabowna maaha wax nafciyana ma laha dhib unbuu leeyahay hooska oo laa baaridin qabow aan ahayn mid qabow aan ahayn walaa kariimin ku wanaagsanna aan ahayn maxay ku mutaysteen waxaa marka innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen mutrafiina kuwa taraf iyo nicmo iyo batraan kuwa ku jiro la batra yacnii loo kuwa loo nicmeeyey bay ahaayeen qabla dalika kaagaa ka hor sababta marka mutrafiinta nicmadaa loo nicmeeyey iyo maxaa laasimka ka dhexeeya waa maxay inay asxaabu shimaal ay noqdaan lianna tarafa watanacuma tarafka iyo batraannimadu dariiqun ila albataalati waxay keenaysaa marka qofku inuunan camal falin lianna tarafa watanacuma dariiqun ila lbataalati weeyaan waa bataalo iyo yacni qofku inuu baagamuudo noqdo oo uunan wax camala la imaanin yay keenaysaa wa tarki tafakuri fi lcaaqibati ciribta dambana in laga fakero in laga tago qofkan hadduu wuxuu cuno haysto wuxuu cabo haysto wax allaala shahwadiisa si uu ku guto ou haysto bis wuxuu iloobayaa marka wixii inuu ka fakero caaqibadiisa dambe aakhiro inuu fiiriyo ka fakero ayuu ka fogaanayaa marka tarafkii iyo nicmadii ay nicmaysnaayeen baa waxay sabab ugu noqotay inay caaqibadooda ka fakeri waayaan meeshan ay intaynan imaanin bani aadamka maantana hadda joogo waxa uu xusul duubayaaba waxay tahay nolol wanaagsan dadkii hadda waxay ku leeyihiin war maxaad waxaan u sameyn nolol wanaagsan inaan helo nolosha wanaagsan maxaa loo yaqaanaa wuxuu sidii la rabana in cunto loo helo sidii la rabana in markaa yacni wax loo cabo sidii la doonana guryo iyo loogu noolaado oo la helo oo qofka uu qof guryo badan uu noqdo meeshuu doonana marka uu tegi karo u tamashleynayo u tamashleey karo intaas baa hadda dadku intooda badan noloshu ay ka fahamsan yihiin walidaalika markaad aragto qofkii aan shalay waxba haysanin oo ilaahay maal badan markuu siiyo tamashleynu bilaaba markaasaana laga yaabaa inuu ka fogaado cibaadada rabbi ama uu gacan bidixeeyo oo waqti u waayo gaalada iyaga ilaahay baaba tilmaamayo darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim lmalu fasawfa yaclamuun waxay u nool yihiin waa intaan ladiina waladiina kafaruu yatamatacuuna wayakuluuna kamaa taakulu lancaamu wannaaru mahwan lahum fii suurati moxamed aan kusoo marnay gaaladii marka lalama yaabayo hadafkoodu inay adduunyo bis un ka fakeraan laakiin dadkii muslimiinta ahaa oo iyaga yacni aakhiradii rumaysnaa in ay shaydaan sidaas ugu dagmaan oo shaydaankii marka xaba yacni xarkihiisa ay ku dhacaan oo keliya ay ka fakeraan un adduunyo wanaagsan aniga maxaa iga maqan uu kuleeyahay amnina waa haystaa waxaan cunana waa haystaa waxaan markaa yacnii shahwadii caloosha iyo tii farjiga waa waa waa gudan karaa maxaa iga maqan uu kuleeyahay nacam maxaasaa la rabaa intaas ka badan nacam de intaasi marka hadduu hamigaagu noqdo de waa kan dadkan baaba naar ku ee ku galay gaaladuna marka waa fahamsan tahay arrintaasoo waxayba rabaan dadka muslimiinta inay ku mashquuliyaan waxaas nacam noloshaa marka hore lagu ciriirinayaa waa lagu dhibayaa dagaallo iyo dhib unbaa marka laga maleegayaa dhexdooda ilaa marka dambe uun hamigoodu ou noqdo war keliya uun aan noolaano maxaa kaa maqan haddaad noolaato adiga diintii markay timaadana dee diin ilaahay baa loo qabaa dhib male gurigaaga ilaahay isaga caabud haddaad doonto ayuu ku leeyahay ayb marka diintii haddii marka ay maqan tahay waxa nicmada aada haysaa maxay noqona waa waxba marka inahum kaanuu qabla dalika mutrafiina waayo tarafka iyo tanacumku waa dariiqun ila albaaalati wa tarki tafakuri fi lcaaqibati wa kaanuu waxay ahaayeen yusiruuna inay daa'imayeen cala alxinfi dembigii alcadiimi weynaa dembigaas weynna waa shirkiga ayb shirkiga akaru lmufasiriin ay ku macneeyeen caamir ibnu sharaaxiil ashacbi waxa uu yihi alyamiin lghamuus waa yacni dhaarta qofka dembiga tiimbiso been uu og yahay inuu dhaar ku maro xaq dadeedna ku qaato ayb waxaana macnuhu ou yahay anahum kaanuu yaxlifuuna anahum laa yubcathuuna macnaheeduna waxaa la yihi waa dhaaran jireen waxay ku dhaaran jireen inaan lasoo bixin doonin labadaa macnaha lagu macniyay wa kaanuu waxaa marka shirkigu aayatiin xumadiis waa kaasa qofka marka waa inuu waa inuu iska ilaaliyaa inuu dhinto isagoo allihii abuuray xaqii ou lahaa cid kale siinayo waa inuunan waa inuu iska ilaaliyaa sidaa xaaladdaa inuu ku dhinto wa kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna inay dhahayeen aidaa haddii mitnaa aan dhimanno wa kunnaa aan ahaano turaaban ciid iyo wacidaaman lafo ainaa anagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinaya miyaan nahay awa aabaa-unaa awa yubcathu ma lasoo bixinaya aabaa-unaa aabbayaalkeen alawaluuna ee horeeyey qul waxaa tiraa ina alawaliina kuwii hore iyo walaakhiriina kuwa dambaba lamajmuucuuna kuwa la ururinayo waayo ilaa miiqaati yowmin maalin yacnii ballankeed ayaa loo soo ururinayaa macluumin oo la yaqaano idaafadan marka miiqaati yowmin bimacnaa min waay ay ilaa miiqaatin ballan ayaa loo soo bixina min yowmin maalin yacni ka ahaatay ballantaasi maalinay ka mid tahay ka ahaatay macluumin oo la yaqaano huma intaa dabadeed inakum idinku ayuha daalluuna kuwii nan dhunsan kuwii nan dhunsanow oo waddadii ka bayray almukadibuuna kuwii nan beeniyey iimaankii alle rasuul beeniyey la-aakiluuna kuwii cunayaa tihiin min shajarin geedo kuwii ka cunayaa tihiin geedka oo min yani min shajarin kuwii ka cunaya xaggeedaa tihiin min zaquumin zaquum xaggiisa kuwii ka cunayaa tihiin idinku marka minta hore waa ibtidaa-iyo wa minta dambe labaa ku bannaan in laga dhigo minta dambe bedel ta hore in laga bedelo laaakiluuna kuwii cunayaa tihiin min shajarin geed xaggiis ka cunayo min zaquumin xaggiis kuwa ka cunayaa tihiin zaquum xaggeeda marka bedelku niyatu takraari alcaamil uu leeyahay minta dambe marka in laga bedelo midda hore waa si si kalena waxa ay tahay haddii laga dhiga marka minta dambe waxaa kaloo bannaan in laga dhigo bayaaniye in laga dhigo macnuhu marka see noqona la-aakiluuna kuwii cunayaa tihiin idinka oo waxaad cuni doontaan min shajarin geed xaggii kuwii ka cunayaa tihiin min zaquumin ah geedkii baa la bayaaninayaa marka min zaquumin geedka zaquumka ah ah ayb famaali-uuna kuwii buuxinayaa tihiin minhaa geeddaa xaggeeda albutuuna ayaad ka buuxinaysaan caloolaha calooshiinaad ka buuxinaysaan geedkaa zaquumka fashaaribuuna kuwii cabayaa tihiin ayb calayhi fashaaribuuna kuwii cabayaa tihiin oo waad cabaysaan calayhi geedkaa korkiisa yani isaga maciisa min alxamiimi biyaha kulul xaggooda ayaad dushiisa ku cabaysaan oo markaad geedka cuntaanba biyaha aadka u kulul baad isaga dejinaysaan markaas zaquum iyo waxaa u dhexaysaan biyo kulul ayb meeshan marka famaali-uuna minhaa fashaaribuuna calayhi damiirkii marna muanahaa laga dhigay marna waxaa laga dhigay mudakar marka famaali-uuna minhaa marka la leeyahay shajarku waa ismu jinsi wuxuuna ke mid kasta marka la mufrad marka laga dhigana wuxuu noqonayaa shajaratun ayaa la dhahayaa shajaratun haddii la yidhaha waa muanath soo maaha min haada marka waa loo celi karaa fashaaribuuna calayhi marka la yidhaahdana lafdiga shajaraa la fiiriyey ashajar ayaa lafdigiisa la fiiriyey markaana ayb markaa macnuhu wuxuu noqonayaa famaali-uuna kuwii buuxinayaa tihiin minhaa min ashajarati geedaa xaggeeda albuduuna aad ka buuxinaysaan caloolaha ay buduunakum fashaaribuuna kuwii cabayaa tihiin calayhi geedkaa yacni korkiisa min alxamiimi biyaha kulul xaggoodaad kaga cabaysaan oo markaad isaga cabtaanba biyo kulul baad ku daraysaan markaa geedka oo foosha xun oo suuratu saafaad aan kusoo marnay dalcuhaa kaanahu ru-uusu shayaadiini alla uu yidhi iyo waxaad u dhexaysaan biyaha aadka u kulul fashaaribuuna kuwii cabayaa tihiin idinku shurba alhiimi geela haraadsan oo ooma oo oomay cabidiisoo kalaad cabaysaan marka shurba alhiimi sharba alhiimina waa la aqriyay shurba alhiimina waa la aqriyay sharba alhiimi marka la yidhaha waa masder waa faclun maqiisu lmucadda shurba alhiimi marka la yidhaahdana waa isim bimacna almasder laga wado waa sida dacfun iyo ducfun oo kale wa dacfun iyo ducfun marka labada macno masderka waa la ysaga laqbeyn karaa midna waaba masder bu asal buu ku yahay ka kalena bimacna almasder baa laga macnayna ayb marka alhiimna waa jamcu ahyam ahyam oo la jamciyey waayo waa geela marka uu haraado ou oomo ama marka uu ku dhaco cudur mar walba uu haraadsan yahay oo wax biyo aho deeqayaba aynan jirin geelaa markaa haraadsan haddii darka la keeno oo biyaha lagu shubo markiiba waa fuuqsanayaan sida geela ayaad biyihii u fuuqsanaysaan ood u qurqurinaysaan waa biyaha kulul ayb fashaaribuuna kuwii cabayaa tihiin shurba alhiimi geela haraadsan cabidiisaad cabaysaan haadaa nusuluhum haadaa kani nusuluhum martisoorkoodii waay kan lagu marti qaadaya waa kan aan sheegnay yowma addiini is-abaalmarinta maalinkeeda ayb intaas markii rabbi uu kaga hadlay labadan saddexdii qolo oo muqarabiin asxaabuulyamiin asxaabu shimaal halkaasay ku dhammaadeen ayb aakhirka suuraddana waa loo noqon doonaa abaalmarintooda meesha ay ku dambeynayaan markay dhimanayaan hadda masiirkooda aakhiraa la sheegay masiirkooda markay adduunyada ka baxayaanna suuradda aakhirkeedaan ugu tegayna halkan marka laga bilaabo aayadda naxnu khalaqnaakum falowlaa tusadiquun rabbi qudradiisuu ka waramaan waxaana qudrada rabbi uu u sheegayaa waxay tahay haddiiba aada og tihiin rabbi awooddiisa ood arkaysaan maxaad cibaadada qeyrkii ugu daraysaan oo wax aan awooddiisa dhammayn ama aan awooddiisa yacni aan lahayn awoodda rabbi wax aanba gaari karin bal iyaga la maamulo oo la xukumo maxaad ilaahay ula simaysaan ayb naxnu annaga ayaa khalaqnaakum idin abuurnay idinka falowlaa tusadiquuna fahal laa tusadiquuna maa rumaysaan miy maad miy maad rumaysaan innagaaba idin abuurnay maa rumaysaan lowlaadan marka taxdiid baa ku jira ay fahal laa tusadiquuna maa rumaysaan afara'aytum maa tumnuun waxa uu marka rabbi cibaadada ku mutaystay awoodihiisuu noo tilmaamaya afara'aytum bal ii sheega maa waxa tumnuuna aada qubaysaan ood daadinaysaan oo mani ahaanta aada u daadinaysaan fii raximi nnisaa'i haweenka raximkooda aada ku daadinaysaan ood ku qubaysaan bal ii sheega a antum idinka miyaa takhluquuna khalqi ka yeelayo hu shaygaas shaygaa idinka miyaa wax abuuran oo la abuuray ka dhigayo am mise naxnu annaga ayaa alkhaaliquuna kuwa abuuraya ah ma idinkaa khalqi ka dhiga manidaa mase inagaa abuurno oo markaa yacni waxaan ka yeelnaa kuwa markaa la abuuray ayb waxaa sidaan marka loo leeyahay waxay tahay mushrikii alcarab yaa idin abuuray marka la dhaho way garanayeeno allah marka idinka haddaad bataa og tihiin midda dambe maxaa u diideysaan abuuristii hore waad qiran tihiin inuu rabbi idin abuuray midda dambaad muran ka keenaysaan ayb afara-aytum bal ii sheega maa waxa tumnuuna aada daadinaysaan ood qubaysaan riximka haweenka aada ku qubaysaan ee boodboodayo biyaha boodboodayo ee marka ay maradu gaartaba layska dhaqayaba a antum idinka miyaa takhluquuna ay tajcaluunahu khalqan idinka miyaa ka dhigay makhluuq manidaasi waa iska yacni biyo yar ama candhuuf yar waaye makhluuqaana kasoo baxaya marka idinka miyaa makhluuqa ka yeelay hushaygaas am mise naxnu inaga ayaa alkhaaliquuna kuwa wax abuuray ah naxnu anaga ayaa qadarnaa jaangooynay baynakum idinka dhexdiina almowta geeridii ayaan ku jaangooynay innagaa geerida idinku qadarnay nin waa duqoobayaa wuxuu gaarayaa siddeetan sagaashan boqol mid afartan konton lixdan ayuu ku dhimanayaa mid labaatan jir baaba nafta looga qaadayaa mid isagoon qaan gaarin buu dhimanayaa geerida aada dhimanaysaan innaga jaangooyno oo idinku qadarnay idinka dhexdiina wamaa naxnu annaga ma nihin bimasbuuqiina kuwa laga dhaqayo oo laga hormaraya ma nihin ayb calaa an nubadila kuwa looga hormarayo oo lagu cajsi gelinayo ma nihin calaa an nubadila inaan bedel qaadano amhaalakum kuwa idinka idinla mida inaan idinku bedel qaadano idinka wanunshi'akum aan idin abuurno oan idin ahaysiino idinka fii maa shay dhexdii aan idin ahaysiino laa taclamuuna ay laa taclamuunahu aydnan ogeyn suurad aydnan ogeyn inaan idinka yeelno inaan idinka idin kuwa idinka idinla mida la imaano idinkana aan idinka dhigno daanyeero ama doofaaro ama suuraddii aan doonno aan idin gelino taa inaga yaa naga cajsi gelinayo walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ee calimtum waad ogaateen an nash-ata abuuristii al-uulaa horeysay waad ogaateen midan dambe maxaa u diideysaan w falowlaa tadakaruuna maa waansantaan fahal laa tatadakaruun miyaydnaan yani maa waansantaan abuuristii bani aadamka marka laga soo bilaabay hadba waxaa loo soo soconayaa marka hoos abuuristii bani aadamkaa laga bilaabayaa bani aadam marka la abuuro cuntow u baahan yahay oo beerihii iyo ayaa laga hadlayaa beerihii iyo xoolihii iyo dadkiina biyay u baahan yihiin biyihii baa laga hadlayaa dab ayaa baahi loo qabaa isagana wax lagu karsado oo markaa yacni manaafic fara badan leh kulligood marka waxaasoo dhan idinka ma abuuri kartaan rabbi baa idiin diyaariyey abuurista iyo maamulka isagaa iskale cibaadadana waa inuu isaga yeeshaa marka keligii tusaalaha marka qur-aanku sidaas way ee ilaahay baa wax abuuray wax nooleeyo wax dilo waxa lagugu sheegayo waxay tahay allaha intaa la keli noqday cibaadana waa inuu isaga la keli noqdaa cid kale aan la caabudin calaa an naxnu annaga ayaa qadarnaa jaangooynay baynakum idinka dhexdiina almowta geeridii ku jaangooynay wamaa naxnu annaga ma nihin bimasbuuqiina kuwa laga hormarayo oo la cajsi gelinayo ma nihin calaa an nubadila inaan bedelno kuwa laga cajsi gelinayo ooaan bedel qaadano kuwa sidaa laga cajsi gelinayo ma nihin amhaalakum intaan idinka idin tegsiino idinkoo kale kuwa idinla mida aan soo aan bedel idinka qaadano wanunshi'akum aan idinka idin ahaysiino fii maa kii dhexdii laa taclamuuna aydan garanayninoo min asuwari ah suurooyinka ah ayb fii ayi khalqin shinaa waxaan doonaan idin gelinaynaa marka idinka yeelaynaa ayb xasanulbasri wuxuu leeyahay tilmaamihiina inaan bedelno fanajcalukum qiradatan wakhanaaziir aan idinka dhigno sidii ummadihii hore qaarkood aan yeelnay haddaan sidaa doonno cid naga celin kartaa male saciid bnu lmusayabna waxa uu yidhi fima laa taclamuuna yacni fii xawaasili tayrin suudin shimbiro madmadow inaan idin dhex gelino idinka dhan banaan takuunu bibarhuutin oo markaa yacni naarta meel hoose oo naartii ku sugan la geliyo markaa nacam ayb barhuudku marka waadin wuxuu leeya waadin bilyaman weeyaan ayb meeshaa marka aan idin yeelno walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe calimtum waad ogaateen an nash-ata abuuristii al-uulaa horreysay waad ogaateen idinkoon waxba ahayn inuu rabbi idin abuuray falowlaa tadakaruuna fahal laa tadakaruun maa waansantaan annii qaadirun calaa icaadatikum inaan awoodo soo celintiina kamaa qadartu calaa ibdaa'ikum bilaabitaankiina sidaan u awooday halkanna waxaa la gelayaa marka wixii la cunayay afara-aytum bal ii sheega maa waxa taxrusuuna aada beereysaan waxa aada beereysaan bal ka warama a antum idinka miyaa tasracuuna beer ama dalag ka yeelayo hu shaygaa aada beereysaan shaygan aada duugteen idinka miyaa ka dhigaya cunto iyo zarci dalag miyaad ka yeeli kartaan am mise naxnu annaga ayaa azaaricuuna kuwa ka yeelo dalag iyo wax la cuno kuwa ka dhigo inaga miya miyaa ah ma idinkaa ka dhigo dalag mise inagaa ka dhigna marka a antum tasracuunahu macnaheedu waxay tahay idinka miyaa zarci ka dhigaya a antum tajcaluunahu ama tusayiruunahu zarcan habadan abuurkaa galleyda ama digirta ama masagada dhulkaad ku duugteen waa ka tagteen idinka miyaa ka dhigaya masago la cuno miyaad ka dhigi kartaan waa maya mise inagaa ka dhigno allah ka dhigo ayb a antum idinka miyaa tasracuuna dalag ka yeelayo hu shaygaas am mise naxnu annaga ayaa azaaricuuna kuwa dalag ka dhiga ah low nashaa-u haddaan dooni lahayn la jacalnaa waxaanu ka yeeli lahayn hu isaga shaygaa aada dhulka ku duugteen ad beerteen xudaaman mid burburo ayaan ka yeeli lahayn fadaltum markaa waxaad ahaan lahaydeen tafakahuuna kuwii yaabo kuwa yaabo oo gacmaha saa u gedgediyo oo dhakafaar uu ku dhaco ayaad ahaan lahaydeen markaa innaa annagu waxaad dhihi lahaydeen qaa'iliina xaal idinkoo dhahayo yaad yaabaysaan innaa annagu lamuqramuuna kuwa la qaameeyey ayaan nahay ilaa beertii qarash iyo xoog ayaa gelaye waxna waa laga soo saari waayo kuwa la qaameeyey oo qaan ay dusha u saaran tahay ayaan ahaanay bal ee iska badaa sidaase naxnu annaga maxruumuuna kuwa la manciyey oo laga celiyey waxa ay rabaan ayaan nahay oo nasiibkoodu xumaaday ayb halkan marka beerihii iyo dalagii waay marka ayb afara-aytum maa taxrusuuna waa wax dhulka lagu duugayo idinka miyaa dalag kasoo dhigayo waa maya mase annagaa ka dhigayno marka allah ka yeelo ayb qaar culimada ka mid ah waxay dhahaan qofku waxaa fiican inuu yihahdo xaraftu waan beeray zaractu waa laga fiican yahay dheen waayo ilaahay baa wuxuu leeyahay a antum tasracuunahu am naxnu zaaricuun laakiin zaractu iyo xaraftu iyo waa isku macno aayaddana macnaheedu waxay tahay tasracuunahu shaygan aada duugteen idinka miyaa beer cuntale ka kasoo saaray oo ka dhigay waay macnuhu ee qofka loo diidi maayo inuu isagu asbaab iyo uu leeyahay wax meel ku duugayo waraabiyo oo waa iska asbaab iyadoo asbaabtii joogtaana la wey karaa musababkii ilaahay baana waxaasoo dhan marka dhulkan marka xabadda lagu duugo kadib ilaahay unbaa soo saaraya low nashaa-u haddaan dooni lahayn la jacalnaahu waxaan ka dhigi lahayn xudaaman mid burbur burbur ah fadaltum waxaad ahaan lahaydeen markaa tafakahuuna kuwa yaabayaad ahaanaysaan kuwa marka yaabo ayb oo suurat lkahfina waa kusoo marnay faasbaxa yuqalibu kafayhi calaa maa anfaqa fiiha waxaa markaa gacmuhu saa inuu u gedgedinayo qofku markuu yaabo gacmihiibuu saa u gedgediyaa marka qarashkii iyo wixii ka galaybuu saa gacmaha ula gedgedinaya waxaad dhahaysaan marka inaa anagu lamuqramuuna kuwa qaamoobay baan nahay oo qaan la dul saaray iyo deyn ile qarash baa beertii galay bal ee naxnu anagu maxruumuuna kuwa la hoojiyey oo quudkii iyo beertii laga hoojiyey baan nahay afara-aytum bal ii sheega almaa-a biyihi aladii biyaha oo tashrabuuna aada cabaysaan a antum idinka miyaa anzaltumuuhu biyahaa dejiyey min almusni daruurta kasoo dejiyey am mise naxnu annaga ayaa almunziluuna kuwa dejiyey ah low haddii nashaa-u aan dooni lahayn jacalnaahu waxaanu ka yeeli lahayn biyahaasi ujaajan kuwa dhanaan oon la la cabi karinba falowlaa tashkuruuna maa shukrisaan fahal laa tashkuruun yani biyaha samadow rabbi noogu gallad sheeganayaa oo noloshu ay ku xiran tahay oo xooluhu beerihii dadkii aynan ka maarmaynin marka biyaha daruurta ka imaanayo idinka miyaa daruurta ka keeno mise inaga kasoo dejinu rabbi leeyahay bani aadamkuna wax allaale wixii la cuno meeshii la doonaha laga keeno biyahaas roobka unbay ku baxayaan dhibicdaas roobka hadduu ilaahay adduunyada ka haysto dhulka biyaha ku jiraana waa gurayaan webiyada ceelashiina waa gurayaan sidoo kale ile kulligood biyaha samada u asal ah xaggee la aadayaa marka meel la aadaa male dadku marka waa in rabbi lagu tiirsado subxaanahu wa tacaala waayo isagaa awood badan isagaa bixiyo baahidaada nololeed isagaa ka jawaabo oo adiga ku dhaqaaleeyo isaga inaad marka caabuddo ood ku xirnaato ayaa aada muhiim u ah ayb low nashaa-u haddaan dooni lahayn jacalnaahu waxaanu ka yeeli lahayn biyahaasi ujaajan kuwa dhanaan falowlaa tashkuruuna fahal laa tashkuruun maa shukrisaan afa ra-aytum bal ii sheega annaara dabkii bal ka warramo allatii dabka oo tuuruuna aada hursanaysaan ood shidanaysaan a antum idinka miyaa ansha-tum abuuray oo haysiiyey shajaratahaa dabkaa geedkiisii geedkii laga bixiyey idinka miyaa meesha ku abuuray am mise naxnu annaga ayaa almunshi-uuna kuwa ehaysiiyey oo abuuray ah naxnu annaga jacalnaa waxaanu ka dhignay haa gee yacni dabkaasi tadkiratan wax lagu waansamaan ka dhignay cibro wax lagu cibro qaato dabkan adduunyada manfacadiina la geliyey oo nafci baa la idinkaga dhigay kan dadka lagu cadaabayana waa dab aakhiro marka dabkaas aakhiro maxaa lagu garanaa midkan adduunyada midkan adduunyada in lagu garto weliba nabiga sal l slam wuxuu yihi naartan bani aadamku ay hursanayaan juz-un min sabciina juz-an min naari jahannam waa qeyb toddobaatan qeyboodoo jahanamo ka mid ah naartaa jahanamo toddobaatan qeybood qeyb ka mida waayo dabkan dabkaanuna cibro waa ku filan yahay waayo markaad dab shido waxa uu daqiiqad ku baabi-in karo waa og tahay hadduu dab meel ka kaco si fudud buu dhul dhan u baabi-inayaa iyo dad iyo maal iyo naf intaba haddaad istiraahda gacantaada u dhaweyna waa ka cararaysaa uma dhaweyn kartid bal haddii dab meel laga shido holac fara badan uu bixiyo agtiisa uma dhowaan kartidoo waxaa kusoo gelaya kuleylkiisa dabkaasi marka cibra ayaa dadkii looga dhigay wax lagu waana qaato iyo wamataacan raaxayn ayaanu ka yeelnay lilmuqwiina musaafiriinta aan ugu raaxaynayno ama wamataacan raaxo lilmuqwiinaan uga yeelnay kuwa musaafiriinta oo safrayo alqiyu waa alqafru asalka kelmadan alqiy waa meesha lama degaanka ah lama degaankaas qofkii ku safraayee socday ayaa loo bixiyey marka magaci dambe ayb kuwaa marka lama degaanka ku safrayo socdo oo safarka ku jiro ayaanu uga dhignay waxay ku raaxaystaan say ugu raaxaysanayaan musaafirku meeluu dab ka qaata ma helayo cunto inuu karsado waa rabaa geed buu marka soo jabsanayaa markaasuu isku xogayaa labadaa geed markuu saas iskugu xogo wuxuu ka baxsanayaa madag dab ayaa uga dhalanaya dabkaas buu marka shidanayaa dabku wuxuu u noqonayaa musaafirku wax badanuu ugu fadhiyaa waa marow markay dhaxan jirto wuxuu ka dhiganayaa dugaal waa dugsanayaa mar labaad waxaa weeyaan dabkii marka uu shito cuntadiibuu ku karsanayaa mar saddexaad waa iftiinsanayaa fawaa-id badan marka waa mataacan lilmuqwiin dadka gurigooda joogana dabku annagaba waa noo yahay nicmo iyo raaxo haddana musaafirka maxaa gaar isaga loogu sheegay baahidiisa dabkaa badan isaga mar waa shidanayaa mar dugaalow ka dhiganayaa marba waxbuu ka dhiganayaa marka macno aada u weyn baa musaafirka si gaara isaga loogu xusay cibro kalena waa ku jirtaayo geedkaas qoyan in dab laga soo saaro uu dab ka dhasho waa qudro ilaahi aladii jacala lakum min ashajari lakhdari naaran suuratu yaasiin aan kusoo marnay fasabix huf oo nazah bismi rabbika rabbigaa magaciisa xaal aad ku dheehan tahay rabbigii alcadiimi weynaa rabbi magaciisa huf oo ilaahay nuqsaan iyo ceeb ka huf falaa uqsimu falaa may eh uqsimu waan dhaaranayaa bimawaaqici nnujuumi xidigihii boosaskoodii ay degayeen yaan ku dhaaranayaaye annujuum laba macnaa ku jirta xidigahana waa lagu macnayn karaa waxaa kaloo lagu macnayn karaa annujuum bimacnaa qur-aankii usoo degaya tartiib tartiibta laadaanina marka nafyiga laga hormarinayo marka in la yidhaha falaa arrintu gaaladaasay moodayaan iyo waxaa ma ahane uqsimu waanba dhaaranayaa bimawaaqici nujuumi baan ku dhaaranayaa ama laada in silo laga dhigo zaa-ida laga dhigo xagga icraabka oo markaa la yidhaha falaa uqsimu ay fa uqsimu waan dhaaranayaa alla u leeyahay bimawaaqici nujuumi baan ku dhaaranayaa xidigaha meelaha ay degayaan wa inahu isagu kan dhaartani qasamkaani laqasamun dhaar weeyaan low taclamu ee cadiimun aada u weynin badan low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen aada garan lahaydeen innahu kitaabka qur-aankani la qur-aanun marka wuxuu loo dhaaranaya muqsamu caleyhi waa kan marka alla waa dhaartay xidigihii meelahay degayiin buu ku dhaartay dhaar weyn inay tahay buu sheegay markaa kadib uu rabbi wuxuu leeyahay innahu qur-aanku kitaabku la qur-aanun weeyaan qur-aan qur-aanka oo kariimin kariimun aada u wanaagsan kariimun ay yacni la maamuuso la weyneeyo liannahu kalaamullaahi waay ayb fii kitaabin kitaab dhexdii buu ahaaday kitaabka oo maknuunin la dhowray ilaahay agtiisa lagu ilaaliyay waa lowxulmaxfuudka kitaab marka la dhowray oo la ilaaliyey oo shayaadiin laga ilaaliyey dhexdiisuu ahaaday marka fii kitaabin maknuun waxaa lagu macnaynayaa lowxulmaxfuudka laa yamasu ma taabanayo hu kitaabka ila almudaharuuna kuwa yacni la dahiray maaha cid kale ma ama ila almudaharuuna ila almutadahiruuna kuwa yacni dahaaro ku sifaysan oo dahaaro qaato unbaa markaa taabanaya marka laa yamasuhu damiirkan kitaabka maknuunka ayaa u dhow in loo celiyo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa laa yamasu ma taabanayaan hu lowxulmaxfuudka ila almudaharuuna kuwii la dahiray maaha cid kale ma taabanayaan mudaharuuntaana marka waxaa weeyaan malaa-igti malaa-igta unbaa gaarto cid kale ma taabanayso ayb tafsiir waa sidaa bacdi ahlilcilmina waxay u celiyaan inahu ay lqur-aanu qur-aanka laa yamasu ma taabanayo hu qur-aankii ila almudaharuuna maahane saasay u celinayaan laakiin dee qur-aanka iyo musxafku dadka uun mutadahiriinta oho dahaaro qabo xadad ka daahir ah mid akbara iyo mid asqara kuwa un inay taabanayaan oon loo ogolayn dadka aan yacni daahirka ahayn inay taabtaan inaan loo ogolayn aayaddan haddaan laga qaadanin xadiidkii nebiga laga qaadanaa saxiixa ahaa laa yamasu lqur'aana ilaa daahiruun qur-aanka ma taabto ilaa qof daahira ma ahan iyo waxaa laga qaadanayaa saxaabadii ilaa afar saxaabi ayaa sidaa ku tagtay biduuni mukhaalif wax ku khilaafayna ma leh asxaabta dhexdooda marka kitaabka waa inaan la taabanin ilaa qofku inuu weyse qaba ma ahan musxafka ayb tanziilun huwa isagu tanziilun munazalun ku la soo daadejiyey waa min rabi lcaalamiina rablcaalamiin xaggii laga soo dejiyey xaggaasaa laga soo dejiyey afa bihada alxadiidi afa bihaadaa kan kanday alxadiidi ee sheekada ee qur-aankan miyaad antum idinku mudhinuuna aada ku jilcanaanaysaan oo idnan si adag u qabsanaynin mudhinuuna yacni isaga miyaad isu susubkaysaano oo qaarkiin qaarka kale miyuu dulmiga ku raacayaa idinkoo markaa ama yacnii isu jilicsanaanayo marka idinkoo markaa qur-aankan miyaad ku jilicsanaanaysaan shanigiiso aydnan ku adkaanaynin qofkana qur-aanku inuu jiddiyo u qabsadaa la rabaa iyo macnaha si adag watajcaluuna aada yeelaysaan markaa risqakum afa bihada alxadiidi antum mudhinuun watajcaluuna ood yeelaysaan markaa risqakum shukra risqikum risqigiina shukrintiisa annakum idinku tukadibuuna inaad beeninaysaan miyaad ka dhigaysaan risqiga rabbi shukrigiisa takdiib iyo beenin miyaad ka yeelaysaan macnaha tajcaluuna marka mafcuulkeeda koowaad waa risqakum mafcuulka labaadna waxaa weeyaan jumlada annakum tukadibuun annadaa iyo waxaas ka dambeeyana masder baa laga dhalaalinayaa ay watajcaluuna risqakum adtakdiiba risqigiinii miyaad waxaad ka dhigaysaan beenin uun halkaana marka risqakumna mudaaf baa u qadaran oo watajcaluuna shukra risqikum waa risqigiina ka shukrintiisii miyaad ka yeelaysaan watajcaluuna miyaad ka yeelaysaan risqakum shukra risqikum risqigiina shukrintiisa annakum idinku tukadibuuna inaad beeninaysaan waxaa lagu fasiray roob markuu yimaado qofku inuu yidhaahdo mudirnaa binawi kada xidig hebel ayaa nalagu roobeeyey qofku inuu yidhaahdo mudirnaa binawi kada xidig hebelaa xidigaa ama dirirkaas ayaa noo roobeeyey xidig hebel waa noo da-ay waxaa qofku inuu yidhaahdo marka wixii ilaahay bixiyey ee risqi iyo roob ahaa shukrigii laga rabay miyaad takdiib u badasheen way marka watajcaluuna miyaad ka yeelaysaan risqakum shukra risqikum risqigiina shukrigiisa annakum idinku tukadibuuna ay takdiiba beenin miyaad ka dhigaysaan meeshaad ka shukrin lahaydeen beenin miyaad ka dhigaysaan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih